barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo oo idinkaga imaanaysa la'aanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo afimada geeska afrika
ciid wanaagsan dhegaystayaal waa duhur salaaso ah bisha sebtembar waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin helina dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo u badan madadaalo iyo heeso oo aannu idinkugu tala gallay waxaana marti ku ah fannaaniin kala duwan
sida lan rumaano ragka sare ku tallo rucuubaysay midhahaan isha kula raacaan ka rog oo haddana saar waa axmed zaki oo isna leh
caqiidadii aan ku taray colaadigu foorarti hadday calawn taree cishooyinka dhuumasha ciyaar bay kula tahay cishooyinka dhuumasha sidoo kale dhegaystayaasheenna qaarkood ayaa barnaamijka ka qayb gelaya
jangu iyo shandayrood jacaylkii shakaala sheekadii dhexdeeniyo awa sharaadkinooyi Mm, qodobadaas iyo kuwo kaleba goordhow ayaad kaga bagan doontaan barnaamijka gaarka aan idinku talagalnay maalinta labaad ee ciidda marka hore isku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida
madaxda urur goboleedka igad ayaa la filayaa in maanta ay ku jiraan magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo eh, sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii oo la asaasay shirkan maanta furmaya ayaa waxaa ka qayb gelaya madaxda dalalka soomaaliya oo martigelinaysa kenya jabuuti uganda ethoobiya suudaan iyo koonfur suudaan wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona ayaa goordhoweyto waxay bahisay in wasiiro ka socda dalalka uganda jabuuti iyo kenya ay soo gaareen magaalada muqdisho iyaga oo hore u dhac u ah madaxda dalalkooda oo muqdisho kusoo wajahan warbaahinta dalka turkiga ayaa maanta baahisay in xukuumadda turkigu ay si rasmi ah maraykanka ugu gudbisay codsi ku saabsan in lasoo xidho wadaadka ay u haystaan inuu ka dambeeyey iskudaygii inqiraab ee fashilmo ee dalkaas ka dhacay bishii julaay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa marar kala duwan ku celceliyey in wadaadka lagu magacaabo fadxullah guleen uu yahay cidda ka dambeysay iskudaygaas inqilaab oo ay ku nafwaayeen ilaa laba boqol iyo toddobaatan qof
waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhowaataan ah, barnaamijkii ku saabsanaa ciidda waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo caashicuud
mar kale ciid wanaagsan waxaan filayaa in weli ismaaciil oo lagu jiro dabaaldeggii iyo damaashaadkii munaasabadda ciidan weyn ee carafo oo daafaha dunida muslimiinta meel kasta ay joogaan soomaaliduna ay ka mid tahay ay u dabaaldegayso markaa dad fara badan waxaa laga yaabaa inay weli ciiddii ku jiraan welibana dee maalinta hore dhalinyarada iyo ubadka iyo waa la ciidsiya maalinta labaadna dadka waaweyn ayaa casho ciida marka maanta waa maalinta dadka waaweyn ciid mubaarak weyn dhammaan dadka ciid ayaan leenahay ciid mubaarak ayaan dhe- ismaaciil oo leena adiga qudhaad intee inaan dhegeystayaasha u tegin ha aduu shalay seebaad u ciidday caasha ismaaciil oo si wanaagsan baan u ciiday oo kolleyba ilaahay looga mahadceliyo haye ilaahay baa ku mahadsan si wanaagsan baan u ciiday inkastoo lasoo maqan yahay oo wax fara badan la tabayo laakiin markaad soo fogaato sanadba sanad kale marka uu kuu galo waa iskala qabsanaysaa laakiin qofku marka laga saaro ciidda uu isagu samaysto ha waxaan ula jeedaa dee qofku waxaa jira qurbaha qofka isaga ciidda isciid siiya Adi- waanaad ciiddaada abuurataa abuurataa Aad adigiibaa wax walba u casuma adaa iscasumaya adigiibaa samaysanaya macmacaankii adigaa deedna intaad soo labisatay isu cunaya adigaa bulshadii Adaa abuuraaya iyo bulshadii caruurtii abuuraya.
caruurta kale la Dad ciidaysay baad aad u raadsanaysaa inaad casuntid Aad iyo oo aad aad.
tidhaahdaa ii kaalay saa u dareentid eh, ma garanaysaa bulsho badan oo is- marka laga saaro en, eh, jawiga aad abuuranaysid debedda ma u baxday oo dadkii ma salaantay oo bi- caruurtii biibiilayaasha sidatay ma aragtay oo-
ismaaciilow waa waa sheeko dheer Een, laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa mar haddii caruurta halkan aan ku ciidsiinayno aanay soo arkin dalkii haye Marka- marka ciidana ciido ah.
marka marka tay arkaana toodiya laakiin aniga weli taydii way maqan tahay Haye.
laakiin iyagaan la ciiday haye waan gartay caashi haddeen intaas ciidda kaga nimaadno dhegeystayaasha maxaynu haynaa maanta waxaan uh, shalay intii dhegaysatay aan barnaamijkan dhallinyarada maanta iyo idaacaddeenii kaleba aanu ku maqashiinay barnaamij gaara oo aanu kusoo qaadanay fanaaniin kala duwan oo daafaha dunida joogta ubax daahir ismaaciil ayaa barnaamijkan qaybtan labaadna aan dhegaystayaasha u haynaa oo weliba heesihii shalay aan ka gaari weyna ismaaciilow aan usoo bandhigaynaa maanta marka bal ubax aynu halkii kasii wadno oo qaybo kale oo ka mida waraysigeedii oo aad shalay qayb ka hore aad maqasheen aan idiin soo gudbinay allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isaga kuwabaale ilaahena siiyey isaga kuwabaale
waxaa jirtay hees aad qaadid oo rumaan la yidhaahdo anuu heestan horta aad uga helaa en bal Aa, waad soo degtay waad ka soo degtay jacaylkii sax
haye haye haye For- forsadoo laga adkaaday Een, Cumar Sha- heestaa, Cu- cu- een, Cumar- aad Cumar iyo Sha- aad horta macaanta waa heestaan jecel oo nabadgelyo ah waa nabadgelyo iyadiyo waa hees jacayla haye marka een, heestaa waxaa sameeyey abwaan abwaan cabdi baa la yidhaahdaa abwaanka heestaa sameeyey Een, laxinkana waxaa ku laday yuusuf sheekh maxamuud suxaanyo suxaanyaana kumaya haddii aan wax kaaga soo qabto sida langumaano ragka sare ku taad wuxuu baysay midhaha isha kula raaca raadiyo xasusbaan maskaxdani ku reebto maskaxdani ku reebto kaabaysana kaabaysana kaabaysa waaye
sida lan rumaano ragka sare ku talo ruxuu baysay midhaha isha kula raacaa radio xusuus baan maskaxdani ku rebto maskaxdani ku rebto ka raysan ka raysan ka raysan waaye ka raysan ka raysan ka raysan waaye radio xusuus baan maskaxdani ku rebto maskaxdani ku rebto ka raysan ka raysan ka raysan waaye ka raysan ka raysan ka raysan waaye sida ramadalaan rogal celi ku dalo rugtaadu noshiyo muuqaaga raaja rugtaadu noshiyo muuqaaga raaja sida ramadalaan rogal celin ku dalo rugtaad ku nooshiyo muuqaaga raaja rugtaad ku nooshiyo muuqaaga raaja
rugtaad nooshiyo muuqaaga raaja
codkaaguna siduu u dananayo en, eh, waxaad moodaa inaanu isbedelinba
wax fahmi aada baad mahadsantaha ka qaybgalkaaga barnaamijka dhalinyarada maanta gaar ahaan barnaamijkan gaarkaan ugu talagalnay munaasabadan ciidda carafo marka bal adigoo fursadana ka faa'iidaysanaya dhalinyaradana fariin hawada u marinaya maxaad leedahay dhalinyarada dhalinyaradu sideedaba waa midabka maanta waa madaxweynaha biritoole waa mustaqbalkii biritoole waa mustaqbalka la beero ee beertu markay baxdo ayay midho dhashaa waa beertii ummadda marka dhalinyarada waxaan leeyahay allaha idin daayo waxaad ku dadaashaan mar walba nabadgelyada qabyaalada iska ilaaliya qabyaalada waa wax xun oo waxayna baabiye haddaynu nahay soomaali mid walba meel ku ooday dhalinyaradu hadday isku duuban tahay odayaasha waaweyn qabyaalada way diin laayeen marka dhalinyaro gabdhiya wiilalba waxaan leeyahay allaha idin dhowre qabyaalada iska dhowra aad baad umahadsan tahay waxfahmo wakhtigaaga qaaliga aadna siisay aad baad umahadsan tahay adaa mudan walaal ismaaciil haddaynu ubax daahir ismaaciil intaas aynu kaga nimaadno dabcan waa ciid oo lama kala dhammaanayo caashaay een, dhegaystayaasha laftigooda baraynu fursad siino ismaaciil waxaan fursad siinaynaa faadimo ibraahim oo iyadu ka mida dhegaystayaasha sida weyn ugu xiran barnaamijyada ka baxa laantan afka soomaaliga ee v o a weliba faadimo een, waxyaabaha ay kula damaashaadayso barnaamijkan aan ugu talagalnay ciidda ee dhegaystayaasha aan la wadaagayno waxaa ka mid a iyadoo ah qof dhegaysta oo caadi a ayaa haddana waxay tahay fanaanad aan la aqoonsanayn haye Calaasha.
fanaanadaan la aqoonsanayn
waa fanaanad aan la aqoonsanayn dee waa inaynu naa hees markaas say isu say isu muujiso inaynu hees naa waabay haystaa marka Way haystaaba.
een, marka faadimo ma aha fanaanad albunno soo saarta oo sida fanaaninta la yaqaano meelaha ka haysta laakiin haddana waa babad waa fanaan maantaynu kala ogaanayna haddaba waa garta marka bal maanta markay khadka imika soo gasho Ha.
ayaynu odhanaynaa dhegaystayaasha bal adiga iyo codkaaga iyo bal fanaanin baynu ka codsan doonaa ismaaciilow faadimo dhowr goor ayaan la hadlay aan ku warramay haye horta waa fanaanad haye inay fanaanad tahaan waxaan kugu caddayn doonaa Eh.
waa qof dumar ah haye marka haddii een, heesaha gabdhaha oo keliya aanay qaadinay raggiina ku darta ka war maqinaysaa markaas dee horta inta aynaan u gelin welibana caasha waxaan islaa marka hore hablahay ku horreyn doontahay maanta caashi ways yar dhacday mar hadday raggii ka bilowdee Xog- caadi baan is- Ay.
caadi baan iska dhigayaa howlaha adduunyadu waa Maxaa kuwa iska isaysto xasan aadani heestiisaasay ii qabatay markiiba horta aniga si wacan may maqlaysaa si fiican si fiican haa xasanaadan haddaa dadka xasuusatay horta ciid wanaagsan waan leeyahay xasanaa horta matarna meelu joogana salaam baan usoo gudbinayaa haddaad xasan aadan adila soo aan soo hadal qaadnay waxaan soo qaadanayaa heestii uu sameeyey cabdiqays ee ahayd shanguiyo shandayrood jacaylkii shakaala sheekadii dhexdeeniyo awa sharaadki nooyil kolkani shindhalataye shindhalataye shawkadii irmaane shaxda meelka wadadega sawdigan shidiga yiri inay looma sheegto dumar caashaqaado shishay kaaga guuran haddaan dib u shalaayay maxasan baad ileedahay tiisi maxaad ka xasuusata waabaad isku allaa iyo isig waaba- baan leeya noolaal xasanow waabaad isku soo laadday oo nagu laadday bal bal dhinaca hablahana bal dhinaca hablaha khadrad daahir baad goordhoweed soo qaadaysay bal hees ay khadrad daahir qaado haddaad in yar iyana qac nooga siisid habreen haddaanan yarqac kaaga siiyo ruwaayad loo odhan jiray nin qasbaayo jacayl madax ayay ku jirtay inkastoo magacii iga qalday hadda khadradhool baa joogto ku dhiisan maayo iyada inoo sheeg insha allahaye waxa weeyaan hadduu surin ku marin yahay sakaashuna qaalo tahay eedlaysma saare dadka ka ma soocineen sabarka midku wayaa taladeenu seegseeg yaanay muruqa laba suul midba si kula noqonin caasha qusad weeye samiyihiiska ilow waxay la qaadaysay maxaan ku radaa saalax qaasina way ku sayrinaysa Haye, waxaan haye, qaawaday haye.
riwaayad ayaana tegay yacni inaan masmaca gabaab gabaabuu dhacaaba ka baqaya iidda ayaa farxadaa maaragtay lagu jiro inaan ka dhacaabaan ka baqayaa markaan taariikhii iyo raadkii dib u raaco aad bay umahadsan tahay faadumo ibraahin oo ku sugan magaalada hargeysa caashi hadda mar kale iyo qaaradda yurub kacno yaad inoo soo qabanay hadda yurub ismaaciilo mar haddii soomaalidii faraha badnayd ee halkaa joogto oo qaaraddaa yurub la daadsan yahay laga dhammaan maayo haye axmed zaki mar kale haddaan ku laabanno barnaamijkan shalay wuu nagala qayb galay damaashaadkii ciidda laakiin waa ka bogan weyne marka dhinacii heestihii kale waqtigii baana ku laalay aad iyo aad marka heesihiisii kalean dib ugu laabanayna ciid baynu joognaa daafaha dunida lagaa dhegaysanaya axmedow n Waayo.
bal haddii aad hees dhinaca ciidda ah oo cusub ama aad dhegaystayaashaadoo kale aad ugu talagashay maxaa usoo qaban lahayd heesaaga dad kolayga mar kale ku noqotid heesahan aan hadda soo eh, saaray waxa weeyaan waa heese aada u fara badan Em, inkastoonay eh, toos u taabanaynin ciidda aanay toos u taabanaynin Em, waxaan usoo qaban lahaa heesa la yidhaahdo maxkamad
maxkamad ha maxkamad maxkamadda jacaylka Ya.
oo weligii nin weligii nin caashay dembigii uu galay qirtay miyaad aragtay oo gabadhii kule dembiga waan qirtaye maxkamadda jacaylka haddii la joojin lahaa dembiga waan qiran lahaa W- waa garta marka maxkamaddaasi waxay qaadaysaa wixii dembiye jacaylka oo dhan xiriir la leh wuxuu leeyahay qadarin baad iga mudan taho qiimaad igu leeday ha yeeshee dhibkaan qarsaday sirtaydii qaraxdayo anaa qalad kaa gale haddii qodobada jacayl maxkamad laygu qaadi lahaa dembiga waan garan lahaa wow
marka marka marka maxkamaddii waa in maxkamaddaa la sameeyaa zakiyo makula tahay maxkamad jacayl waa in la sameeyaayo dembigii laygu qo- waan qirtayba had iyo jeer horta dadki dadku dee waad aragtay raggu weliba raggu eh, de- markay wax garanaysaa ma ma qirtaan had iyo jeer dembiga ma garanaysaa oo eh, meel kaley soo daba saaraan laakiin de adu haddaad qiratay maxkamadda inta la fadhiisto n sugaanyahano badan oo jacayl hayo iyo qaar wax jecel oo aan sugaan garanayn inta waxay doonayaan maxkamadda inay usoo dacwoodaane fadhigeedu waa Haye.
halkee fadhigeed fadhigeed weli lama samayn laakiin maxkamadda jacaylka Waxaan filaya heegna waad u dhowdahayoo Maya, waa waa waa meel heeg loo- agteeda Ma- maya heeg heeg heeg siyaasadaanu dayninaya dhinacaas dhinac kale u raadinayna ismaaciil waa in laga waa in fakera meel kale fadhigeeda laga dhiga waa waa in la kala duwan labada maxkamadood ya marka heeskaas waxaan usoo qaban lahaa een, shacabkayga soomaaliyeed baan usoo qaban lahaa een, heeska maxkamad qadarin baad mudanto qiimaad igu leedahe hehehe hayeeshee hayeeshee hayeeshee dhibkaan qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii qaraxdayo anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dembiga waan qiran lahaa
qadarin baad mudato qiimadigu leedahay qadarin baad mudato qiimadigu leedahay ayeshe ayeshe ayeshe dhibka qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo ayeshe ayeshe ayeshe dhibka qarsaday sirtaydii sirtaydii sirtaydii dharaxdayo anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadi lahaa dembiga waan qiran lahaa anaa qalad ka gale haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadilaa dembiga waan qiran lahaa anigu waan qiran lahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay qalbigaada hoyuto qalbiga mida tahay ana aniga ana qoomamiyo cid dibnaha dibnaha dibnaha isqaninay ana aniga ana qomamiyo cil dibnaha dibnaha dibnaha isqaninay golanjo irali noqo haddii qodobada jacaylka maxkamad laygu qaadila dembiga waan qirana wow ereyadaasi meel looga daba tagaa male mar haddaad wad qiratay oo maxkamadda intaan la tegin halkaasiba dembiga halkaasu ku dhammaaday cafiya masaamix waa soo maaha waa gobiyo xaalkeed waa yaa gobiyo caadkeed yaa heli Waa kar gobi- yaa heli kara qof qof dembigiisii inaguna qirta ergadeena iyo markhaatigeena ku beerana soo ma waxa een, eh, kale oo jirta oo aan jeclayna kaga faa'iidaysto fursadan qaaliga ah maanta ee, walaalka iyo walaashay ay maxaan ku dhahaa eh, igu soo casuumeen een, heesta la yidhaahdo iyadana ciriiriga iga yareeba jirta haye marka wuxuu leeyahay een, horta intigooda inta badan waxaa tuma macalinkayga ee sheeg waan aada u salaamayo een, marka waxay leedahay cimiladan iga yaabisiyo codkii hadallada cakiran calooshu ma hayn kartee inaad iga caymato cishooyinkan dhumata ciyaar bay kula tahe aniga cagahayga iyo caqligu kugu daalo oo abaalkayga iga cuntee ariga aad jeceshii cirkiiyo samadaa qabo cidhiidhiga iga yaree
cimilada cimilada iga yaabisiyo codkiyo hadallada hadalladan cakiran cimilada cimilada iga yaabisiyo codkiyo hadallada hadalladan cakiran calo calo caloosha ma hay karte hey calo calo caloosha ma hay karte caqiidadii aan ku taray colaadigu foorartiyo hadday cadhawn taree cishooyinka dhuumasha ciyaar bay kula tahay cishooyinka dhuumasha hey ciyaar bay kula tahay aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkaygii cunte abal abal abal abal abaalkaygii cunte cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo hoy hoy cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare cariga aad jeceshayo hoy hoy cirkiyo samaada qabo cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare cidhiidhigayga yaare
aad baad u mahadsantahay axmed zaki wakhtiga wanaagsan aad nala qaadatay maanta oo ah maalin weyn oo qiimo leh oo loo damba loo dabaaldegayo munaasabadda een, ciidda Masha carafo Allah.
wakhtigaas wanaagsan aad na siisayna waa kaaga mahad celinaynaa ciid mubaarak meesha joogtaba aad aad aad iyo aad baan idinku faraxsanahay aad iyo aad baan idin salaamayaa een, fursada qaaliga ee aad siiseen aniguna aad iyo aad waxaa soo koobi karaya maaha een, waxaan mar kale salaamaya kaga faa'iidaysanaya dhammaan ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed fanaaniinta een, abwaaniintayda oo aanan halkan ku sii koobi karaynin dhammaan idinkana aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan idinku leeyahay ciid mubaarak inaanina ku cadaadiyo celiyo kuu quuro kuu quuro uma inaanina ku cadaadiyo celiyo kuu quuro kuu quuro uma cakuye cakuye cakuye dhaqankeena iyo cakuye cakuye cakuye dhaqankeena iyo andigaa ii diidayo culaysiyo kula mara carigsi intaan jire anoo kaacad goosanka
jirka garooce kulama rabo aniga cagahayga iyo caqligu kugu daala oo abaalkayga cunte abal abal abal abal abaalkayga
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee maanta aan ugu talagalnay oo ah maalintii labaad ee ciidda carafo in dhegaystayaasha ku xihan laantan afka soomaaliga ee v o a aanu kula dabaaltegno
maanta waa iido maanta waa iido meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye iid mubaarak meel kastaba dunyada muslimiinta joogto maalintooda weeye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneed da'siyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak waa maalin khaylo mudnaaneedda siiyo lagu mahadiyaaye ciid mubaarak
idaacaddeenii duhurnimona dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa wadajirid kugu soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahuraan caruurteenna ma weladiyo ciyaarahooda xukuumada daashadeeno